wararka naga soo gaaraya dalkaasi koonfur afrika ayaa sheegaya in halkaasi uu ku geeriyooday nin ganacsade soomaali ah oo halkaasi ku lahaa goob ganacsi si aad ahna loogu dhex yaqaani soomaalida ku dhaqan waddankaasi ninkan ayaa lagu magacaabi jiray cabdinaasir wuxuuna u geeriyooday dhaawacay dhowr maalmood ka hor ay ciidamo ka tirsan booliiska koonfur afrika uu u geysteen magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika sida ay ehlada ninkan la dilay ay u sheegeen warbaahinta xilliga la dhaawacayay cabdinaasir wuxuu ku sugnaa goob maqaaxi ah kadibna la geeyey isbitaal ku yaala johannesburg maalmo kadibna ay xaaladiisa sii xumaatay taasoo sababtay geeridiisa dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa ku soo noqnoqday dalka koonfur afrika waxaana ay soomaalida halkaasi ku dhaqan weerar lagu doonayo in lagu boobo hantidooda kala kulmaan burcada dalkaasi iyo booliiska